maalinta caalamiga ee walbarashada ayaa lan aqoonsaday in sanad walba la xuso labaatan iyo afarta janaayo sanadku maalintii lixaad ee caalamiga ee walbarashada ayaa la kaxusi doona mowduuga ee walbarasho nabad waarta leh sida warbixinta la kaxusi ruwac ku mid a bini-aadamka laba milyan oo qof oo ku nool miilo iyo olaado saameyn iyo walbarasho laange bili disembar labada kun tumiseedkii janaayo labaatiyo afar sheeweyba laka dhawaaqay amiyo ka dhawaaqana golaha guud ee qaramada midoobay in yeeta maalinta caalamiga ee walbarashada way ballanka tiragalay in laka caddeeya doorka walbarashada ee ku qaadu korta nabadi iyo horumarka guddoonka walbarashada degmada baydhaba yuusuf maxamed idris iyo ku hadalay doorka wasaaradda walbarashada iyo kalata horumarinta walbarashada bulshada koonfur galbeed wasaaradda waxbarashada waagiya la aasaasay ama maamulka la dhisay ilaa hadda dhatay wasaaradda waa lasoo biday dhowr iskuula dhistay oo dadka tabaaleysan lingadhigow dhowr dugsi oo shaqeeyaayna shaqalaan hirinayo waan dhisanayna faxnalakabeele qof kasta oo ma adlankaayna shaqaalaysidii mashaara siyaasa mulay waaye wasaaradda waxbarashada madaan walyarta usaalana kan ugaada magaalada baydhabo wali waaye magaala kan i b badan iyo saan aaminsana waa siyeed boqoloo kaada kun amal oo i d b a kayaala wasaaradda wali iska deeshi intaas i d b a anya kaafa gareyta oo t l s ama tijar lana tijar t l s wala roundtendist wali iska deeshi in maalamin gaalata wali iska deeshi in qof kasta oo tabaalaysan oo walbarasho ku dhibgaba wasaaradda ambaaslan warka baradaya iska deeshi iskuulyala la dhis maalimin alingaada yaraada iskuulka walkastaoo walkasta oo walkasta oo iskuul ah ma a an iskuulu lar wal iskuulu hay laakiin walkasta oo iskuulba u shaqeeyay wasaaradda waxbarasho wala iska deeshay in maalin shaqaalaysid iyo qualification conferias wali sanadkii labada kun labaatan kowta la hirgeliyay degmada baydhabo labaatan
qiyaastii lama boqol afartan iyo afar milyan oo owlaad iyo weliba dhalinyaro e oo adduunka ku nool iyo kuma qun iskoolada liboqol tuma iyo todoba milyan oo owlaad iyo dhalinyareena wayba la sheegay iniyon akhrii korna amayoon suubii korna xisaabta aasaasige in ku yar boqolkiiba afartan gabdho ka nool afrikada saxaraha ku hooseyta iyo dhammaysiday dugsiyada sare ilaa iyo afar milyan owlaad iyo weliba dhalinyaro qaxoote iyo kuma qun dugsiyada walbarashada axmed aadan cabdi oo maamulo ku eko ku mid a iskoolada kiala magaalada baydhabo la hadalay barnaamijka walbarashada ee idaacadda arlaada iyo weyba isku daweeyay muhiimada qofkiyan latiinisu walbarada maasha allah ciidan fayley barnaamijku maarnay tusaale ahaan in sheegada maalinta adduunka liyo laatay afarta bile january walbarasho laan hadee maarnay in sheegada waliya muhiim taraaso ma leh geekoy buu ahaa qof walba bani aadamka markii oo nololis la qiimayo walaa laga qiimayo wayba waa aqoonto waaye marka barnaamij oo eed eed waybuu ahaa muhiimadiisa lew walbarashadan waybuu ahaa maybaa ku bilawdaas leeray markii markaas unuga la dhala ilaa isuku dhumadaw walbarasho lay dareeraas walbarasho ilaa hadda meelka dhammaatay ma jir lambalankii ko wal akhris badanyihi ku darsiga badanyihi haddana ku aqoon badanyihi kaas haddana kusii fursad badan marka wayba lana bulshooyinta meelka soo roogda walaa oo una geeka dadka ka deeri korna walaa una geeka dadka kukumad naqdo korna dhinac welba haatoy caafimaad haatoy wax soo saar haatoy maaragtay isgaarsiinkal haatoy meel welba amni haatoy maamul wanaag haatoy waxyaabahaas oo dhan walaa geeglika deeri koro wal walbarasho lan walan barana walma maamul koro walma saarada koro maaragtay inshaaq wal dadma baro koro adduunyadan argayda lamba dadaalkiisu waxbarashada geliyey yak horumarsiin run ahaantii golo guud iyo mas-uul ku ah an astayowka dhammaan taariikho gaarka sida maalmo caalamige ooyo ka jaran taariikhda sida maalinta qaxootiga adduunka maalinta cuntada adduunka iyo weliba maalinta aidiska adduunka